waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali
cusmaan yaasiin waxaa jirtaa in dowladda ay go'aansan tahay australia in ay wax ka beddesho arrimaha jil kerka iyo qaabka u shaqeeya iyo qaabka loogu intifaaca inay wax ka beddesho ayaa haatan soo socota marka bal marka ugu horreysa waxyaabahaas la beddelayo tafaasiil ma naga siin kartaa ha maxamed waa mahadsan tahay muxuu ahaa arrimahan la bedelayo oo oo oo dhacaya julay labadeeda wixii ka dambeeya hadduu ilaah yidhaahdo dowladda australia waxay muddo dhowr sanaha waday in ay ay dib u dhisto waxyaalahan dhahaan childcare benefitka iyo childcare rebateka waxyaalaha sababaha ka dambeeyana ay ay tahay inta badan dhaqaalaha waddanka si dumar badan oo caruur leh ay ugu soo noqdaan muxuu ahaa workforceka ama shaqooyinka waddanka maadaama uu jaalkeerku dhaqaalihiisii ama ama baymankiisii uu kor u kacay in dowladda ay lacag xoogle ay geliso si ay dumarka inta badan ay u awoodaan inay shaqo ku noqdaan xaruurtoodana jaalkee ama family day care u geeyaan taas baa backgroundkooda uu yahay waan gartay nidaamkii hore ee jiray muxuu ahaa jalker benefitka iyo rebatka iyo isagoo laysku qabtay baa hadda hal mid yaa laga dhigayaaba sida warbixintu ay ku qoran tahay marka farqiga u dhexeeya qofka hawshan ku lug leh ama caruurtiisa lahayo ama isaguba jaalkeerka ka shaqeeya amaba jaalkeerka mas-uuliyiintiisa si ay dadku wax u ogaadaan waxyaabaha la bedelay bal na taabsii
maxamed waa kuu soo gaba inkastoo waxaanu ay waxyaalo badan ay ay ka bedelayaan marka waa ku dadaalayaa inaan aan ku tafsiro ama aan kuu soo goobo lacagii hore oo ama magacii hore loo yaqaanay ama systemkii hore waxaa layidhi child care benefits iyo child care repay bay dowladda lacag bixin jirtay hadda labadii baa laisku geenaya marka magaca loo bixinayo july labadeeda wixii ka dambeeya waa jaalke subsidy dowladduna waxay ugu talagashay inay geliso ilaa qaras gaadaya soddon iyo toddobo bilyan oo dollar australian dollar ah afarta sano oo dambe soo socda sabaana u tahay sidii aan aan kugu sheegay systemkana u bedelayaan marka saddex qodob bay bay fiirinayaan waxyaalo badan oo weyn isbedeli maayo laakiin say go-aanka u gaari jireen qofka intuu xaq u leeyahay caruurta xaq inta u leeyihiin baa wax yar xoogaa isbedelay haddaan kuusoo goobo saddex qodob bay noqonaysaa baa ugu horeysa oo ah tan ugu horeysa tahay combined family income inay fiiriyaan waalidka lacagta uu qaato haddii waalidka gurigaas uu ka ka ka yahay aabihii hooye ama nin nice qaba inay combined lacagtoodii ay ay fiiriyaan waxay oosoo fiirinayaan qodobka labada ah activity level of both parents oo ah inta qof uu qofkaas parentkaas uu shaqeeyo asbuuci ama labadii asbuuc saacadaha uu shaqeeyo ay isku geeyaan markaas go-aan ka gaaraan qodobka saddexaadna uu noqonayo nooca caruurtooda meesha lagu hayo inuu child care center yahay ama family day care center yahay saddexdaas qodob bay bay bay ka fiirinayaan waxyaabaha la yidhaahdo activity testiga waa isbedelaya oo ah sababaha caruurta loogu ogolaanayo waagi hore waxaa jiri jiren konton saac la siin jiray ama soddon lix saac cunug walbaba asbuucii hadda waxay subinayaan in labadii parents horta laisku geeyo lacagtay qaataan ama saacadaha ay shaqeeyaan haddii uu ay qofkii waalidka u yahay hal waalid keliya hadduu yahay ama hal aabe ama hal hooyo keliya caruurtaas ay haystaan waxay u yaqaanaan sole parent oo single parent inay asagana qofkaas test gooni ah ay masiyaan activity testiga parentstiga marka waxay isku darayaan saacadaha uu uu isticmaala ama waxaa laga yaabaa inuu parentskaas uu shaqeeyo casual shaqo ah oo aan aan regular ahayn inay xisaabiyaan waxyaalaha ay marka centralinka ee awal ay suubinta shaqada qaban jirtay weeye oo centerlinkaana qaban doonta wax isbedeli maayaan laakiin waxa activity saxsigii ee qofku mari jiray shuruurihii mari jiray baa xoogaaya isbedelaya marka waxaa waxaa kaloo iyadana warbixinta ka muuqatay lacag toddoba kun iyo shan boqol ahayd oo markii hore familada qaarkood ilmihii lagu xadidi jiray inuu sanadkii uu isticmaali karo wix ka badanna uusan xaq u lahayn sida muuqata kan waxbaa laga bedelay marka taasi say u saamayn doontaa
taas waxay noqonaysaa horta waataan kuu sheegay waxaa jijir waxaa lahaa childcare benefit iyo childcare repay marka taa hadda aad aada ii sheegsheegtay waxa weeye childcare repay ku ahaan jiray taasna ma jiri doonto marka dowladda waxay subinaysaa labadiiba isku dartay meeshuu qofka childcare ka qaadan jiray afar dollar iyo iyo konton xoogaatan shan dollar wax ku dhow dowladda lacagtii aad bay u kordhisay waxayna go-aan ku gaartay in ay bixiso ilaa iyo siddeetan iyo shan percentage ah inay lacagta dowladda ka bixiso qofka taasase waxay ku xiran tahay inta ay lacagtay samriga qaataan saan u sheegay labada qof oo waalidka ama hal qof oo waalidka ah haddii aan taas kuusii fasiro haddii familigaas uu qaato lixdan iyo shan kun toddoba boqol iyo toban doolar sanadkii uu soo wada galo lacag ku dhow ama wixii ka hooseeya dowladda waxay bixinaysaa siddeetan iyo shan percent bay bay bixina siddeetan percentkan wuxuu noqonayaa toban doolar iyo toddobaatan senti saacadii meeshii hore ay ka bixin jireen wax shan doolar ka yar oo aad waalidka qaarkoodna uu lahaa toddoba kun iyo shan boqol caruurta santi oo dhan waxaa laga yaaba wax dambe inaba shan lix doolar isku soo gaarto lacagtiis hadda waxay gaarsiiyeen in ay dowladda bixinayso ilaa iyo wax gaaraya saacaddii toban doolar iyo toddobaatan senti oo ah marka lacagtii ay bixinayso siddeetan iyo shan percentage ah haddii aan aan aan aan ku siiyo example oo kale haddii uu qofku yahay educator uu muxuu ahaa mushaharkiisa uu yahay uu qaato saacaddii toban dollar educatorka uu qaato uu ku jaadgareeyo caruurta uu hayo maalintii saacaddiiba toban dollar dowladdu waxay bixinaysaa siddeetan siddeed dollar iyo conton centi waa eighty five percent oo tobankaas dollar ah waalidkii waxaa laga rabaa marka inuu baxasho keliya dollar iyo conton centi inuu contribution uu uu suubiyo marka lacagtiisa ujeedid aad bay u badatay dhanka educatorka uu qaadan jiray waxaa laga yaabaa inuu wax yar soo gaari jiray ama waxaa laga yaabaa lacagtii waalidkii bixin jiray inuusan helin laakiin hadda waxay ku qasaban qasaban tahay in ay dowladdii ay daaragta lacagtii u siiso qofkii caruurta hayay qaarkoodna uu uu gaaro wax laba jibaar ku dhow
gartay qoyska markaa marka la fiiriyo kii hore iyo kan qoyska kee u fiican caruurta leh ee caruurtiisa la hayn jiray oo kaleete marka amaba saa ad sheegtay hadda qofka isagu baraaga ahaa ee caruurta ama hayn jiray ama isagu ka shaqayn jiray jaalkeerka haddii wax u kordhay qoyska isaga maxaa u kordhay caruurta lahaa
caruurta waalidkii waxaa u kordhaya maadaama waalidku uu ahaa lacag badan oo gaab ayakay bixinayeen distanceka ah dowladdii way u sahashay meeshii waxaa laga yaaba haddii caruurtaada jaalkeedu aadaya ama family ka aadaye waxaa laga yaabaa inuu qofkii caruurtiiba baxsho maalintii muxuu ahaa siddeetan doolar ama sagaashan doolar asbuuciina ay noqoto muxuu ahaa lacag ku dhow shan boqol lix boqol oo doolar ama ka badan dowladda marka way u sahashay marka markaan ku leeyahay soddon iyo toddoba bilyan oo doolar bay gelinayaan waxay ula leeyihiin in ay waalidkii uu laga qaado culeeskii badnaa oo qarashkii badnaa oo loo sahlo si waalidkaas uu u awoodo in caruurtii loo haayo uuna muxuu aha waalidkaasna uu helo fursad uu shaqo ku tago maxamed waxyaalahan waxaa ka dambeeya dadna way u fiicanta dadna way u xuntahay dadka u fiican tahay ama dowladda dadka ay rabta ay gelinayso lacagta waa dadka shaqeeya waalidka shaqeeya oo caruurta loo haayo bay u sahlaysa ama waalidka raba inay hadda shaqo ku noqdaan bay u sahlaysaa lacagta u yaraynaysaa marka laakiin waalidka aan shaqeyn oo guriga jooga ama oo unemployedka ah taasi oo ta wax badan u keeni mayso maadaama saacadahoodii aada loo yareynayo oo dowladdu ay ay ay dib hoos u dhigtay afar iyo labaatan saac un baa la siinayaa labadii asbuucba waa laba iyo toban saac asbuucii meerkii hore ay qaadan jireen wax ka badan marka saa say aan ula ula socono hadda iyo say hadda ula dan leeyihiin waxay u badan tahay in ay lacag tiradan ka yareeyaan dadka aan shaqeyn ama masinka baan guriga jooga dadka shaqeeyana ay u sahlaan lacagtii u kordhiyaan oo jaalkeerka ee ku qaadan jireen kaasi wuxuu ahaa cusmaan yaasiin oo aanu khadka telefoonka ku wareysanaynay arrimaha jaalkeerka iska bedelayna aan ka wareysanaynay aday aad umahadsan tahay cusmaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali